bilaabayaan xafladda halkeedii inoo sii socotaa inkasta oo rajaynayno dhawaan inay noo soo gebagaboodo haddana waxaan rabnaa insha allahu sheekheennii oo caawa xafladda nagala soo qayb galay inaan qaybta kale oo qasimka ah ku soo dhawayno si asaguna kelimaadkiisa qaaliga iyo dardaarankiisa dhalashada nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo naga soo jeediyo sheekh maxamed jaamac khayr badanaha ku amaalmariyo diintoodna barana diin lagu aanku lagu laga faa'iidaysto oo naafaca allah nooga dhigo kelimaadkiisa qaaligana sheekh aan wada dhegaysano dhammaanteen
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد البشر إخواني وأخواتي في الله wacdi iyo weero waxaa noogu filan culammada islaamka ee caamiliinta ah mawaaciidda ay noo soo jeediyeen ilaahayna waxaan weydiisanayaa lagu anfaco innaga iyo intii islaama uu gaaro ilaa qiyaami saaca laga gaarayo waxaa kaleeto aad noo deeqay islaamkana inay deeqi doontaan rajaynayaa qasaa'idda nabi ammaanka ah ee culammadu ay noo qaadayeen marka kelimaadka anigoo aada u soo gaabinaya bililbaadi maadaama ay xafladdu dib usii ballaaran tahay oo la doonayo markaa xafladihii kale in loo sii amba qaado waxaan jeclahay inaan kelimaadka soo gaabiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigeena maxameda calayhi salaatu wasalaam sida aad weligeed culammada ka maqlayseen haddana culammada goobjooga ay noo caddeeyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam in la jeclaado oo lagu maydo oo la raaco la tacdimiyo intaa waajib weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu qur-aankiisa loogu cadaynayaa qof la arko ee qalbigiisa ilaahay iimaan uu qiidi nuuru iimaan uu ku beeray in nabiga muxameda calayhi salaatu wasalaam nafsadda qofka muminka ilaahay geliyey naftiisu kaga awlaysan tahay oo iska daa bal qof kaleeto ilmo la dhalay iyo waalid iyo dad kale aqribo ahayd qof la arko nafsadiisa inagu kaga xaqlayo ordi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim waajwaajuhu ummahaatuhum buu yidhi subxaanahu wa tacaala nabiga maxameda calayhi salaatu wasalaam yaa qof la arkay aba iimaana ee ilaahay iimaan dhaba siiye naftiisa uga walaysana wuxuu yidhi annabiyu wlaa bilmu'miniina weeye waa mid uga xaqnimo badan oo uga wame badan dadka mu'miniinta ah min anfusihim iyaga nafiyaalkoodii ilaahay nabiga keliya kuma gaabsan calayhi salaatu calayhi salaatu wasalaam oo rabbi jalla jalaaluhu wuxuu markaa caddeeyey nabiga dadka xiriir kala leh in iyaguna markaa tacdiimkiisa ay ka dhuxul qaateen oo wuxuu yidhi wa aswaajuhu ummahaatuhum lilmu'miniin nabiga gabdhihii zawjaadkiisa ahaana dadka mu'miniinta ah hooyayaalkoodii weeye xagga ixtiraamka iyo xushmada iyo tacdiiminta iyo qadarinta diiniga ah marka ikhwaanii wa akhwaati fillaah qof la arkay alimaana wuxuu dareemin karayaa ilaahay meesha uu nabigeena gaarsiiyey subxaanahu wa tacaala wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed markii qofku uu tafakuro aayaadka iyo axaadiidta waaridaadka inay markaa iska haban yihiin oo wax faracadday xuba iska gaariga yihiin waayo hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo cadaynayaa meel kasta ee nabiga markaa nabigaan ku tacdiinino iyo maqaamkiisoon ka sheekayno iyo amdaaxadiisa oon si kasta u ammaano inaysan markaa meelna gaaraynin sidii hadda culamadaan kooda maqlaynay ilaahay baa wuxuu cadaynayaa nabigeena maxameda subxaanahu wa tacaala nabiga calayhi salaatu wasalaam maqaamkiisa saramayay oo dirigiisa u koryeelay wuxuu yidhi wa rafacnaa laka dikra marka haddii ilaahay yidhi digrada waan koryeelnay hadda qofka odhanayaa nabigu dadka ayuu lamid ahaa nabiga sheegitaankiisa iyo ammaantiisa diidayaahi waxaa dareemi kartay inuusa qof diin ka turjumaya oan ahayn laakiin waxaa mushkilad noqotay dadkii marka ilaahay ku jiramay in dadkii qalbigoodii marka dabuxuu ku dhacayo qalbigii daboolmay in markaa dunuubtii intay naga farabartay qalbigii markaa uu shaaci doonayo urubtii raankii marka uu qayada ogoolkii markaa darka loo taaganya lagu sugan yahay marka ikhwaani wa akhwaati billah weye nabka qulubta lagu saafiya ilaahay nabiga jacaylkiisa weeye sala allahu calayhi wasalam nabiga raacitaankiisa weeye waxaad ogtihiin sidaan kutubta ku wada shaqaysin karin waayo qofkii inuu sirfina sheegto markaa maxbuubkiisa inuu khilaafayo wax dhacyo maaha sida rabbiga u yidhi subxaanahu wa tacaala waxaad ku tidhaahdaa haddaad ilaahay jeceshihiin aniga raaca igu dayda marka nabi maxamed wixii isagu sameeyey waa munkar in la yidhaahdo deenna markaa la sheegto diintiisii iyo ummadiisii in laga mid yahay diintiisii la raacayo sunnadiisii in la noole la sheegtaahi waa wax qofal arkee ilaahay hakusan xataa diintiin caqli saliima uu siiye uu dareemin karo waayo caqliga saliimka naftiisu naafic weeye laakiin hadda waxaa aad u badan hadda inay dadku cuqala ismoodaan caqliba aan la aragba xaalaftii sanadkan wax caqli loo yaqaanaa caqliga wax lagu dhagro wax lagu khayaano wax laysku dabamariyo qofka qof isuu ka khayaano gadiyo ka munaafaqsan yahay yaa loo yaqaanaa sanadkan qof caaqil oo ilbaxa wax garaba inuu yahay oo wax yaqaano oo qof siyaasiya loo yaqaanaa siyaasadii dhammeeda marka diiniga ahayd ay ahayd marka istislaaxu lkhalqi biirshaadihim ila dariiqi lmunji fi dunya waalaakhira yaa waxaa loo ilay dariiqii marka musliga ahayd oo lagu halaagsanaysa halaagga ahaa marka caqli kaa maahana haddii kaas inuusan caqli ahayn waxaad ku dareemi kartaa qur-aanka kariimka ah markuu rabbi ka hadlayay gaalada hadda ismoodaysa inay dadka uga caqli badan yihiin oo islaamka haraadi u taqaanaa waxay dhihi doonaan qiyaamada markay shallaytana afka lagu rido law kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciiri marka ma ahan caqliga sidiisa wax anfacayaahe caqliga aan diinta qofkuusan ku dareemin uusan xaba ku raacin caqliga dhabtaahi wax katarayaahe waa qofka waxa diinta uu ku raaco wuxuu yidhi imaamkeena imaamu shaafici radia allahu tacaala canhu ardaa waraximahu raxima allahu tacaala raxmata waari walcaaqilu man caqalahu caqluhu can kulli madmuun buu yidhi qofka caaqilka waxaa la yidhahdaa qofka caqligiisu ka xiray shay la arko ee marka shareecada lagu caayo madmuum ah mar haddii qofka caqligiisu xumaanta ka reemi waayo qofkaasi qof caaqila ma aha caqlina ma laha kaasi marka ikhwaani wa akhwaati fillaah waxaan isku dardaarmaynaa inaan qaadano mawaaciidda islaamka culamadiisa ay noo soo jeedinayaan inaan qaadano kutubtii islaamka ee soo jiranka ahi ee nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i raashidiin adinku laajinaku yidhi sunnadayda iyo sunnadii khulafada raashidiinta ah sida lagu laajinayaa hadi waa dariiqa marka mutawaatirka ah ee mutawaatirka ah ee weligii isagoo marka mufasila soo xiriyo sanadkiisa mufasilkaa la yaqaano waa ogtihiin oo diinta marsin bay leedahay وحكم خلق باتباع من خلق وحكم شرع باتباع من خلق الى هذين marka hadda waxaad hadlayseen culamadii islaamka kutubtii islaam iyo dawaabkii islaam ahay waxay la hadleen iyo xurubtay ku qoreen ayagoo weliba si aan garanano aad loogu gaabiyey looga hadlay inay culamada boodahadleen loo dhamaystiran adagoo alla ku jedeeyo cudugooda la madeereeyo innagana diintooda la mudaqaco marka ikhwaani nabigana maxamed calayhi salaatu wasalaam xagladiisa ha ku dhawaaqayno iyo casasoo qayb galay iyo dirigiisa iyo wuxuu ahaa sheegida aan sheegayno iyo salligiisa iyo asmaadiisa aan ku dhawaaqayno iyadaa waxay taagnaa calays waayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam raxmatulmuhjaatu lilcaalamiin buu ahaa naxariista caalamka ilaahay usoo hadeeye buu ahaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin markastaana naxmada qur-aankaan ku aragnaa markastay culammadu noo sheegaan aan ka maqalnaa kutubta dhan baan ku aragnaa laakiin waxaad moodaa inaan ka dagaalanahay waayo hadi mar haddii qalbigu uusan xaqa aqbalaynin dib waxaa laga maqlaahe wax ma tarto wadaciyaha udna waaciya dib wax weelaysa ayaa loo baahan yahay qalbi wax weeleeya wax kooba wax isiya baa loo baahan yahay caqli wax lagu kala dareemo ayaa loo baahan yahay nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa uu ilaahay noo cadaynayaa markuu noolaa siduu naxariis noogu ahaa inuu markuu wafaaday oo dacda marka intixaalkiisa biyo ku harsan oo raxmadkiisii noogu yahay bal wuxuu rabbi noo cadaynayaa subxaanahu wa tacaala nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam inta uu dhexdeena joogo ilaahay inuusan cadaab caam ummadiisa cadaabaynin فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نبينا عليه الصلاة والسلام كان يا يدا رواياتك يا حديث وما وحكمت أميري أنزل الله علي أمرين لأمتي wuxuu ilaahay soo dejiyey buu yidhi aniga korkayga lagu soo dejiye ummaddayda lagu soo dejiyey lama aamin noqosho ilaahay qaradiisa iyo dhaqaafkiisa kaga aamin noqonayaan ilaahay marka aayaddan buu aqriyo nabigu aayaddan ma aqriyo rabbi soo dejiye wuxuu yidhi ilaah baa yidhi subxaana wa tacaala rabbi ma aha mid cadaabaya ummaddaadii oo marka cadaab caama cadaabaya ma aha intaas ku dhex sugan tahay sidaas darteed baa waxaa la yidhaahdaa nabiga markii uu maka joogay ilaa uu maka ka hijroodo jihaadkii xanta abaaqalkiiba markii beriga madaga loo soo dhex dejiyey cadaabkii iyo markaa beertii lagu halaagay ilaahay kuwasa laga baryo kuma daadiye haddana markii islaamkii marka uu caam noqday laakiin kuwii xataa diigaangaalada ah naftoodii ilaahay wuxuu ka badbaadiyey cadaabkii caamka ahaa ee qolaha janaasisha iyo lugaliinka uu ku dhicin jiray ee lagu halaagi jiray sababtoodii nabigeena sababtiisu markala muxuu ka yeelay marka hoogaanka yarkaa xataa meelaha ka dhacay dowgelinka yarkale waxa laga sheeg sheegayaani wax yaro marka aan dadka caan armayni weeye laakiin ummadda maxamediyada kooda casiga iyo midkooda mudiica ah mid kastaba markaa ilaahay raxmadiisa markuu koorku ku raxmadda ka dhigay mid cayimtay weeye wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waa naxariis caam ah naxariista kale waxa weeye istikfaarta markaa nabigu la yimid calayhi salaatu wasalaam wamaa kaana allahu mucajibahum yastaqimu bihi ilaahayga markaa ma aha mid cadaabi doona iyagoo qufraan dabayo istikfaartii markaa la imaanaya buu yidhi marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xafladda noocaana markii la dhigo ee ilaahay digrigiisa uu kor yeelay markaa lagu xasuusanayo waa nafacnaa laka digran waad maqlayseen hadda markaa sheekh cabdulqaadir markuu wacdiga loogu soo dhasirayay waxaan la aqbali lahay diin u aqbalo qofka gaalka markuu islaamayo inuu tawxiidka uu ku dhawaaqo laa ilaaha ila allah uu yidhaahdo ilaahay inuu ka aqbalo waa diido tawxiidkiisu ha matanayo ilaa uu ku daro maxamadu rasuulullah qofka markuu khudbo akrinayo laa ilaaha ila allah markuu ashhadu an laa ilaha ila allah uu yidhaahdo ilaa uu ku daro marka shahaadada labaad marka risaarada xidhitaankeeda ah khudbadiisii kama waxayso inay tahay khudbat iljanna oo khudba naaqas uga bixi mayso hadday tahay khudabu jumcadii khudabu nikaaxii wax alla wixii khudbooyin oo dhan waa sidaas xilli laabuka shay kasta waa nooca marka salaada la tukanayo waad aragteen qofka hadduusan ku tagay shahaadada risaalada la qiro waxma anfacayso keliya ashhadu an laa ilaha ila allah ilaa uu ku daro wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah markii qofku waa sidaas salaada waa sidaas markuu qofkii aadaanayo sidoo kale ilaa uu ku daro marka shahaadadii risaalada la qirayay shahaadada waxdaaniyada keligeed qofkii marka uga ansaxmayo ugu ansaxayo aadaankii marka nabigeena digrigiisu calayhi salaatu wasalaam waa wax qaali ah hadde wax qaaliyana qof qaaliya baa la siiya dadka markaa diidaya waa loo diida mooye wax agu diidan marka maaha anaba diidi karayaan ilaahay xaggiisa qofkii looga diidan asagoo qaharku ma keensan karo mana mana jeeri karo marka waxaad ogaataan qofka ilaahay uu qalbigiisa nabiga jeclaysiiyey calayhi salaatu wasalaam ee haddana markaa madxigiisa ilaahay uu jeclaysiiyey carabkiisina ilaahay madxigiisa karsiiyey qof aad u liibaanay weeye mayo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu caddaynayaa qofba qowlkuu nabiga ka jecel yahay inuu kaga salli badinayo qiyaamadana uu kaga maqan dhowaanayo aqrabukum ilaya mansilatan yowma alqiyaama aktarukum calaya salaatan oo kamaa qaala rasuulu llahi sal alay wasalam waa riwaayaad mutanawicaad oo kulli isku macnado dhow marka qofka qofkuu ka salli badan yahay nabiga qiyaamada uu uga maqan dhow yahay nabiga shafaacadiisa uga dhow yahay nabiga yaa ka jecel calayhi salaatu wasalaam inta kale marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaad ogtihiin inuu noo caddeeyey qof haddii marka wanaag kuu galo ha yaraada hadda badnaada ee loo beersoomo oo wanaaggiisii wanaag loogu bedelo inay mahmuud tahay oo shay la tamo ay tahay man axsana ilaykum fakaafiuu yii nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii wanaag idin fal u beersamo wanaag idin adina u fala ku yidhi ilaa uu nabigu ku qayoodo haddii aanaan wanaag kale u haynin oonan u beersoomi karaynin adinku u duceeya buu yidhi ducada u badiya ilaa aad u aragtaan u beersoonteen oo duco badan u ducayseen haddaba waxaad is leedihiin nabigu ma aha qad ixsaan loo falay oo loo beertoomin karo in loo beerto ma kuma manaa ma anfacayso ma isleedihiin mase kuma habboona in loo beerto ma isleedihiin nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ninka ugu mudan weeye in markaa wixii uu noola yimid ee khayr ahaa in wanaag looga celiyo looga shugriyo lain shakartum laaziidanakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid nabiga calayhi salaatu wasalaam raxmadii ilaah waa la soo diray waantalaaka ila raxmatin lacaalamiin yidhi nabiga salligiisii markaa faraha badnaa ama masiga faraha badnaa la qaadayay iyo salligiisa lagu liibaanayo markii aan badinno waan kaga shugrin ilaahay raxmadda uuna siiyey ee amarka ilaahi aan fartoono falyabraxu bidaalika falyabraxu buu yidhi faraxa marka aan la nimaadno ilaahayna wuxuu noo siyaadinayaa nabiga jacaylka aan jeclahay wuxuu noo siyaadinayaa iimaanka wuxuu noo korinayaa bashaashatul iimaanka iyo nuurka iimaanka uu leeyahay wuxuu noo siyaadinayaa nabiga maqaamka agtiisa lagu yeelanayo wuxuu noo siyaadinayaa darajaadka jannada ka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noola yimid wax wax loogu ixsaan faroo lagu qaalisanaa wuxuu noola yimid raxmatu daalay isagoo ah naxariistii adduunka akhra inuu noola yimid ayaa loo kaba dhigay wuxuu noola yimid raxmatu liimaan wuxuu noola yimid nabigu calayhi salaatu wasalaam diinu furqaan dhamaystiran wuu noo fasiro sunnadiisii marka baydoo ahayd buu noogu caddeeyey noogu fasiray nabiga marka calayhi salaatu wasalaam qof wanaaga loo falo lafta ugu mudan weeye bal nabiga xeebantigiisa jeclaantiisu farqulcayn weeye waa shay waajiba oo faraba haddana farqulcayna haddii laga waayo qofka nabiga jacaylkiisana qof alla iimaana noqon mayo alaa laa iimaana liman laa maxabata lah nabi suga yidhi calayhi salaatu wasalaam waa la maqlayseen axaadiistii culamay ma akrinayeen qofku marka iimaan ma laha oo iimaan kaamil lama yeelanayo ilaa uu naftiisa bal dadka iska daayo naftiisa ka jeclaada uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa axaadiida ku taqaanaan kutubta ugu yar kutubta iyo kuwa ugu dhaaqanaysa ka dhaxaysa kulli ku qoran waa qof la arkay ee kitaab wax sugiya kulli u ogaanayo marka ikhwaani waxaan isaga digaynaa waxyaabaha marka tashwiishaadka ah een diinta ku salaysanayn ee caqliga baadilka ah ee haddii xaqa laga horkeeno iska baaba'aya oo wax diina salku lahayn dadka lagu waswaasinayo ee hadda kelimadii sheekha ugu dambaysad maqlaysanuu lahaa waxay odhanayaa nabiga markuu maaladaas saqa xaaraamka maxaa sadaqa loogu bixinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa runa markuu noolaa shayga haddii sadaqa lagu magacaabo sadaqada nabiga xaaraan bay ka ahayd waajib iyo sunno waxay doontaba asxaabtu aadaga ehelkiisa ahlubaydka loo yaqaanana midda waajibkan baa xaaraan tahay oo awsaafunnaaska la yidhaahdo waxa marka cillada loo xarimay yaa waxaa ka mid ahaa sidiisa shayga markuu qofku bixinayo hadiyo iyo sadaqo iyo hiba la yidhaahdaa marka hibada iyo sadaqada iyo axkaamtooda axkaam dheer weeye saa sheekaba ka maqlaysa oo u baahan xilli dheer laga hadlo marka sadaqada magacaa sadaqa ah yaa waxaa loo yaqaanaa qofka wixii loo siiyo dhib haya iyo faqraya inuu kaga baxo darteed ama qofkaan bixinaya ahay sawaab aakhiro oo markaa sawro yaa ku badbaado uula jeedo ama qofkaan dhib haya inuu uga baxo darteed marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagaa faqiiroo dhib haya inuu ka baxo darteed sadaqo uu bixi ama isagoo noogu sii hadduu qofkiis yidhaahdo markaasu imaanka baa ka baxaya waayo waa qof isagu markaa isu arkay qof qaligu yahay nabi maxamedna faqiir daliila marka arkay buu noqonaya marka cillada loo xarrimaya waa badbaado iimaankeena la badbaadinayo annaga iimaankeena la badbaadinaya cillo cillo cillo shay kamid cillo cillo kamida weeye cilal taxiimka waxa weeye marka nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan ku dayanoo raacno ilaahay baan amraya subxaanahu wa tacaala wamaa aataakum rasuulu faquduuhu wamaa nahakum canhu fantahuubu yidhi wax alla wixii nabigu idinla yimid ee xaqa qaata uu la yimid subxaanahu bilkulliya loo qaadanaya wixii marka muxaramaada iyo manhay un ka reebana kaharo bilkulliya uga harami waxaa marka loo baahan yahay in horta wax la dareemo kutubta la akrisanayo in la fahmo waa laga maarmaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii uu noola yimid ee ilaahay qaata uu nolaya maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa atasaduq waxa la yidhaahdo sadaqada marka la bixiyo ha yaraato hase badnaato fii kulli laxda iyo fii kulli saacati wa fii kulli waqtin wax alla wixii qofku uu la yimid daaco ah waxay noqonaysaa markii uu shaygaa wanaagga la yimaado ikhlaas iyo niyad oo la yimaado shay ilaahay agtiisa qurba ah oo ilahay agtii geystay noqonaysaa shaygaa qurbadaa marka sawaab baa uga soo xasilaya waxaa marka ijmaaca oo loog yahay axaadiistuna min awal ilaa akhri caddaynaya shayga cibaadaadka ah oo sadaqada xataa ku kobnayn laakiin hadda sadaqada unbaa sanadkan lagu soo doonayey axaadiis aan xasir lahayn ee kaga hadlayo kaga hadlayaa calayhi salaatu wasalaam markuu qofkaani sadaqa la yimaado naftiisana anfacayso sawaabkii ka soo xasilay hadduu qofku hadiyeeyana ama qof kale uu niyeystana ama qof nool ha ahaado ama qof dhintay ha ahaado inay anfacayso ay gaaraysa marka ma ahan dadka dhintay waxaa gaaraayay shaygii meeshaan lagu cunay naftiisa raashinka intay qaataan ma raamsanayaan waxaa gaarayaa sawaabkii wey sawaabkana ilaahay baa gaarsiinaya marka baa gaarsiinaya marka sawaabku waa shay macaani ah oo ilaahay bixiyo subxaana wa tacaala shayga marka macaanida ah ee ilaahay bixinayo ee ilaahay agtiisa looga intifaacayo haddana xataa loo hadiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oon loo niyeysanin oo xataa qofku naftiisa iskaga bado haweenaysa iskaga bado ama haweenka iska qoodiyo marba hadduu qof ahlimaana yahay nabiga fadligeedu iska leeyahay calayhi salaatu wasalaam ayaa nabiga isagaa yidhi calayhi salaatu wasalaam addaalu cala alkhayri ka faacili nabigu isagaa namray inaan waxla baxno inaan wax samayno wax inta aan la baxayno xataa nabigu iska leeyahay sababkeeda oo ayadoo kale la siinaya ayadoo waxana laga ruqamin waayo hadda nabiga cida la ajar raacay oo dhan ajarkoodii uu nabigu leeyahay ajarkoodu kale leeyahay haddana ixtifaalkaa sidan ah ee culamadu ay ka saameen bisha iyo beerna ay ka saamlayeen ay ka bareen mujalladadka faraha badan culamada islaamka iyo kafaati islam ka soo diyaariyeen ay ka bareen axaadiistii ayaadii ka soo qofka ku soo aroray iyagoo aan xamtigana ku aasan goboliba ku baran waxa ay ka kooban tahay haddii midnaha waddan raaca la yidhaahdo wax awala laga baxayo maaha lagaa baa taqaaneen waa maqasheen soo dhegeysa oo kudan barakeen culamada ay noo soo wareersayan kama idin ayagoo mutawakil ah marka in hadda meesha laisuu keenay ee ama qira ah ama qurbaan ah ama amdaax ah ama markaa salliga nabiga lagu saliyo calayhi salaatu wasalaam infiraad iyo ijtimaac intaba intoo waxay ku cadtahay qur-aanka kariimka ah waa wixii nabigu noola yimid calayhi salaatu wasalaam waa wuxuu axaadiisa ka hadlay uu nagu caddeeyey isagoo aan naftiisa ka hadlayne waxyi rabaaniya ku hadlaya wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxaa buu yidhi subxaanahu wa tacaala marka waxaan kusoo warka kalagabanaya anigoo jecel in kutubta si fiican laysaga fiiriyo waxyaabaha marka tashwiishaadka ah aan waxba loo dhagtoonin cilmigu wuxuu wax ku taraa camalfal markuu caawa ku tarayna waxaa shardi ah inuu cilmigaasi markaa maqli leeyahay mar haddii cilmigaagu raqiis noqdo hore noqoto markaa safxadada dhaaqay keliya cilmi lama yidhaahdo jahli horseedkii weeye bal jaraana marka macsi lagu daysado weeye waxay culamada islaamku yidhaahdaan macaasida ilaahay lagu caasiyo waxaa ka mid ah aqdul cilmi min asaxabkii yidhaahdaan qofka warqadaha fiirsada ee warqadaha ahriya warqadaha loo nisbeeyo ee cilmigiisa mutaalacada yahay ee culumkaas warqadaha laga qaatahay macaasida ayay ka mid tahay in laga soo warkeeno ay waajib ka tahay oon bannaanayn marka culumta islaamku waa naqli waxaan marka kusoo khatirayaa kelimo gaaban oon isku dareensiinayno jalanka hadda waxaa aad isugu dhex dheermay dadkii culamada islaamka ahaa iyo dad markaa jawaasiisu rufaar ah oo labiskii colaadka loo gel- loo geliyey tashaku saalixiintii lagu sameeyey dadkiina aysan kala oqon bal xataa si ayna marayka dad kamid ah yaa xataa loo soo geliyay dhalintaka dheer oo la dhex taagan wax shaki ku jiro maantaas marka waxa weeye ragga hadda aan maqlayneen ee ayagu maxaafisha ugu badan adduunka ka sameeya ee hadda magaalada aan joogno ee maqdisho dhexdeeda xafaladaha kuwa ku sameeya ee mid shahriga iyo mid isbuuciga iyo mid sanawiga intaba leh waxay yidhaahdaan kutubtooday ku qoraan nabiga maxameda calayhi salaatu wasalaam mawlidka xafladii loo dhigaayo waa xaaraan bay yidhahdaan bal xataa waxay yidhahdaan mawlidkana waa xaaraan bay dhahaan waxaa balaasho u baahan marka mawlidku waa xaaraan tiriyada ah waxay ka turjumaysaa qofka jahligiisa reer u gaarsiiya waayo lafdiga mawlid lafdiga mawlid markii la yidhaahdo ama mawluud la yidhaahdo bal fiirsada mawlid markii la yidhaahdo waa kelima miimiya marka kalaam kelimadan lafdigan miimiga ah ama masder miimi ah ama daraf miimi ah weeye marka hadda masder waa kelimo carabiya ah markii oo oo aslu kelimaad ah والمصدر أي الأصل وأي الأصل ومصدر صاحب الدرجة وصاحب حديث marka haddii la yidhahdo marka mawlid la yidhaahdo ama isla dhalitaan amarka dhalitaan la yidhaahdo ma meesha lagu meel lagu dhashay baa xaaraama mase wa- waqti dhashay baa xaaraama mase ma- meel lagu dhasho dhan baa xaaraama mase waqti dhasho dhan baa xaaraama horta xaggee la jeedaa in la weydiiso ma habboona ka hadla qofkaasi waa xaaraam yidhi hadduu yidhahdo mawluud baa xaaraama mawluud waa mid la dhalay mid kala dhalay xaaraam tahay mana hadalku waa garacdi waa sheekan xaaraamta kala jeeda marka nabi maxamed baa xaaraama qofka dhihi ilah baan ku daashay xagge inaan ka soo gelaya aswal kufaar wey aswal murtadiin wey waa murtad gaalada kale u liita wey waa lafdi murtadku aswal waa aswal aswal kufaar baa la yihahdaa waayo hadde laa yankixu walaa yunkac laa yarisu walaa yuraf baa la yidhahdaa islaamka meelna kama soo galo gaalna meel kama galo waa midka ugu xun wax ilaahay ku caasiyo marka mawlid baa xaaraama mawlid baa xaaraama meesha ay diin ka xusisan tahay iyo meesha ay ka soo gasho ee tarkiibka carabiga ah horta in laga fakaro waa loo baahan yahay waxay marka yidhaahdeen oy kutubtooda ku qoran waa taqaanaa sida kitaabka loo yaqaano oo kale ee ninkii dahlowi kitaabkii gudihi jiray ee nuur yaqiin uu ku magacay oo kale wuxuu yidhi nabiga mawlidkiisa calayhi salaatu wasalaam in la dhigo oo nabiga mawlidkiisa ha loo dhigahay waa xaaraan buu yidhi xataa haddii aan lagu samaynin buu yidhi oo lagu qabanin shay xaaraama iyo shay shareecada ku reebtoon haddaan xataa lagu soo darin daata ahaantiisu xaaraam yahay buu yidhi u fiirsada kutub bay ku qoran tahay dhexdeenna taalla ragna culmo culmo la yaqaana kutaa wataa waxa marka xaaraamta maxay yihiin waxa loo durxulayaahi nabi maxamed baa xaaraama wey maxaa kaloo xaaraama hadde طعامتي حرام أها وقرية اجتماعي حرام أها وقرية صلي حرام أها وقرية نفسدي سيادة حديثي وقرية وقع إن الله هو يصلون عليه إلى الأمر صلوا عليه وسلم الأغنية صلوا عليه وسلموا واجبا يا نطل تعالى واجبا نطل تعالى والله قاعد بيا قرأت القرآن كي وحرام قرآن كرام هو هذا واجب تعالى بطري فأفضل أفضل عيادة وي وإلا وطل أفضل بنوي وحرام سبحانه قرية أقول لي راح أمدح لنفسي لا حرامة nabiga haddii ku bixin jiray calayhi salaatu wasalaam waa dartii nabiga bayis intuu soo xulmiyey inuu guuriyey rag saxaabada ka mid ahaa oo madxaba ku siiyey iyaga isagoo taagan in nabiga la amaani jiray ajiltu liman lahu caqlu wa fahmu yara hada aljamaali walaa yaquumu xataa birtaba ninka oran jiray sideed ya qiyaami lilcaziizi calay fardun markay maxaa leeyihin hadda ziyaaratukum fardun calayna markay leeyihiin halkaa ka dhaqan qaadanaya qiyaami lilcaziizi calaya fardun uu sheekhu leeyihi وبس قيام للعزيز علي فرض وترك الفرض بما هو مستقيم marka qofka farabka macnaha macaanida ku yimaado oo waxaad u taqaanaa keliya hadal oo keliya daa soo farabka ma akhrisan cilmu farabka kuma akhrisan inta loo ku yimaado keliya soo farab ikhwaani loo baahna in la isku ordo keliya daa waxa kamid ah kelimada aan jeclaa inaan isku baraarujino ragga hadda loo yaqaano inay ragga mucaasiriinta isku magacaaba ee weliba loo yaq isku magacaabo aad dadka qabu yaqaana yihiin suufiyatu mucaasara suufiyad iyo la casriyey inay yihiin ee ka yimaada qaarad ka qaarad ee weliba dariskood iyo kirishtaa ka soo togan wada ognahay ama masiixiye ah ama yahuud ah innaga inay tawxiidka noo qabtaan u yimid oo way ogsoon tihiin ninka ay u saarsadaan oo ayaga sheekhoodii mu'asiskii maxamed ilyaas sheekhiisa koowaaduu marka saarsado ee isaga murabbigiisa ahaa ee rashiidin oran jiray janjuhina loo yaqaano markii uu sheekhi uu saartanayo marjiciisa ugu weynaa ee dahlawi risaaladiisii yarta ahayd uu ku magacday asiraadu mustaqiim wuxuu ku qariso madrasadii madrasadii waxaa ka mid ah quraan uu ku soo qoray wuxuu yidhi man tasawara fi salaati annahu yazni aw yubaashiru maca zawjatihi laa ba'sa laa ba'sa bihi qofkii salaada dhexdeeda ku suraysta isagoo naag islaameed oo ajnabiyaha ka sinaysanaya ama gabadhiiyo mid islaameed oo ajnabiya ka sinaysanaya qofkii suraysta ama isagoo qofka zawjkiisii kale la baashiraya wax dhibaataa qofkuna salaadiisa waxba yeelaysamayo intaa ugama harin abuunta ugana maxay u yeelan lahaa oo waxay noqon lahayd waswaasu shaydaan ilaahi looga tabarkeen looga laabto wuxuu raaciyey kelimatu ibtidaa kelimad diinta islaamka fad looga leeyo looga baxay oo laguna soo dhawaanayay وحيري ولكن تدور المشايخ حتى الرسول بيجي صلى الله عليه وسلم ليش هو غير الدين لكن وجه المشايخ الأول قلبك بكسر ويسكر حتى الرسول كان محمد ولا كان إيه اللهم صل وبارك عليه لا يحل لي وحبا نعمها بل تصور ولي بل أضر من تصور الدماء والبقر بحبوك أنت رسالة الصراط المستقيم وكم العوض كل من ملك أو قلبك لك سورة سورة كرم وملك تصور في سكتي بديه سمعت يا ولد قلبك كم صنعه marka waxay ku caddahay oo xataa qodnaka leexigeli oo qodna ku jirna bahnay dabeeraha biyaha lagu dhaansado ee ahliga ee xaaraan bilkoday yowm khayra sida loo xaray al-aadu laa xaraama la yaqaano iyo waqaba geesaha weynay kiin hulub ay caabudo inay nabi maxamed ka khayr badan oo ka dacan yihiin qofkaasi marka yaa ka maarayn karaya inuu marka yahay qof hulubta ka tirsan yaa ka maarayn kara uu tamniya ka tirsan yahay qofkee ka maarayn karaya caqiidatu tamniya qofka ka tirsan yahay qoladii dhihi jireen diinta islaamku wax jira marka ma aha ee weliba safar safadii sidaasay dhaheen waxaa xaaraam ah in la isrileeyo oo wejiga ku kala dhigto dabadii kor loo taago ee dhihi jireen maanta dhanba waxaa loo abuuray in rumaysin sooco la wadiyo maxaariga jee lagu kala soocna dadkii diintii lahayd yaa sidaa qaba oo lahda iyo beeruhu ay aadami kala fiican yihiin qofka marka nooca aan caqiidaysan in dalankaan ahi aan culamo naqaano ee la yidhaahdo culamaa iskalaabtay iyo culamaa saa tiri waxay la tahay qof caqliga bal qof diin la ka ale xataa wuxuu dhihi kara ma aha wax ku soo dhicin karana ma aha laakiin waxaa khayr darro ah in la gara leeyahay culamo waxa la yidhahdaba culamo inaan noqoninba oo hadda anugu haddaan hadlo ma culamaada hibaa leeyihi kalla uma kalla culamadu sifay leeyihiin awsaaf bay leeyihiin xad bay leeyihiin usuul iyo maraajic bay leeyihiin aqsaam bay leeyihiin intiiba macna kuma jirtaba la gabaabka waanaa tarin culamku inna looga baahnaaba xagee marka joogtaa culamku innagu waxaa nahay muqalidiin rasmi oo keliya muqaladiintii islaamka culamada loo yaqaanay la saarsanayay dariiqoodii baan ku soconaynaa qofkii ka leexdana sindiiq buu noqonaya qofka ka maarayn kara ee dabarka ku yeeli karaahay bal kutubtiisa inta la yimaado islaamka uso bandhigo qofkii marka darasa ijtaad ka wangaarin taqliid ka bayra ee diin baan anigu ka turjumayaa yidhaahdaa meesha uu diin ku yeelan karo ama in looga dhaafay bannaan tahay bal diinta islaamka inta loo laabto saha loo yeelo waxa hadda kudhafka yaqaanaa khilaafka oo inta idaacada la tago warbaahin war laga soo daayo ama joorna inta la tago war laysaga soo baro ama inta bannaanbax laysugu yimaado oo mikrofon la qaatay laysaga hadlo khilaaf diiniya lama yidhaahdo haddaad khilaaf diini u taqaano u qoonsan aragtid laakiin khilaaf diiniyaada u taqaanid adigaan khilaaf diiniya rag u aqoon diin aan aqoonin walaysa kullu khilaafin jaa muctabara إلا خلاف لو حظ من النظر ثم تقاليد ما كان بسيوط إلى الله تعالى وحفوها الله علماء يصول إنك هدين مركة إخواني وحنا صدر دارمينا نبقى إلا شعلان هو اللازم وحي كم يتاي نبقى شعلان تلا شعلان راهي إيمان كأساس كيسوي إيمان ككمال كيسوي وقلت مركة إيمان كيسوي كنت يحي شيء كل لازمة وربتي نبقى عليه الصلاة والسلام حديث حديث براء الله ee uga hadlayay maxabada ee saxaabada islaamka su-aasha badan weydiin jira hadba wuxuu nabigu markasta ku jawaabay almaru maca man axaba haddaad marka adigu jeclaataan ama aan jeclaano kulligaanba malayaana muxamed calayhi salaatu wasalaam aan ku dayo ma jeclaano a'imadii islaamkii aad hadalkooda maqlayseen iyaguun baan dhacooda maqlaynaa iyagaan la soo xasinayaa qofkii qof qofka camalka la yimaada isagaa loo soo xasinaya man camila camala qowman fashira macahum من أحب قوما فشر معهم يوم القيامة إن بضم الرواج في ماذا هدي أن هدي النب قال إياسي أيو وهابي أيو واحد يخدم بشر يو معتزلة احتجاري أيو رافضي أيو شيعة أيو ميلا مركا عن عقائد كل صحيحة هين قاركون أيو كفرارة كمدهين قاركون أهل البدع والضلال كمدهين هدي أتشعلاتي وتعصبتي وأبتل تسلنا hadda uu iyagu marlo soo xumanayaa goor aan marka shalay waxtar intii la shalaydoon lahaa hadday talaa nala siman tahay aan iska qabanno hadday goora goor tahay dardaaranka culama aan qaadanno waxaan isku dardaarmaynaa culamada islaamka dardaarankooda inaan qaadanno inaan ku caal falo nabiga sunnadiisa aan ku camal falo nabiga xilligiisa aan ku dayanno qaadanno nabiga calayhi salaatu wasalaam jacaylka la jeclaanaahay inuu iimaanka ka mid yahay weliga dacada kutub ahdarayseen haddana waxaad akrinaysaan waxa weeye maalintigeed maqlayaan nabiga in la jeclaadaa inay xataa shaaqiin tahay oo ay nabiga ilaahay jacaylkiisa ka mashquulinayso marka ikhwaani taasi wax la dhegaysan kara maaha wax loo baahayna maaha nabiga madxigiisa isagoo taagan baa la madxi jiray calayhi salaatu wasalaam isagaa xataa dalbaday in la madxiyo la ammaano saxaabada iyagaa ammaani jireen anas bin maalik oo xaadimu rasuula ninka ammaanaya ahaa xasaan bin saalib buu ahaa kacab bin zuhayr baa ammaanayay ninka la yidhaahdo wax xasriga marka ma laha bal xataa saxaabada kale oo odhan jiray maxaad hebel ka tirisay hebel maxaad ku ammaantay oo gudhar maxaad ku ammaantay la odhan jiray uu ka dhegaysan jiray oo nabiga haddana ku sharifi jiray oo nabiga xasooga shucaradiisa soo dhawaysan jiray marka ragga maadixinta waxaan u bishaaranayaa